ilaa hadda tiradana soo gaartay oo isbitaalka soo gaartay khaliil hospital ilaa iyo intay waxaan dhaceen waxay gaarahayaan lix iyo toban qof ay gaarahayaanoo iskugu jira shacab iyo ciidamada ku dagaalamahaya meesha waan gartay marka lix iyo toban qof ma dhaawacba mise waa dhimasho sideed lix iyo tobankaas qof oo na soo gaaray hal qof baa markuu na soo gaarahayo dhiigba fara badan qabay asagana daqiiqo kadib meeshii buu isbitaalkiibuu ku geeriyooday intii kala haba kala cuslaadeen way dad qabaan way nool yihiin waa dhaawacyo isbitaalka yaalla hadda waan gartay marka waxaad tilmaantay inay ciidan iyo shacab isugu jiraan dadkani xaggee kusoo dhaawacmeen sasay dhaawacyadu usoo gaadheen war ma faataa war ma ka haysaan
dadkan waxay kusoo dhaawacmeen dagaalkii saaka ka qarxay beled xaawo yay kusoo dhaawacmeen dadka iyaka ah dadka shacabka ah xabado wiisa aha guryahooda oo ugu tagtay inta ay noo sheegeen kuwa maxaa la dhihi jiray hubka waaweynaha laisu adeegsanayay waa firiri iyo wax soo gaareen ciidankana dagaalkibay ku jireen oo halkaas iyo xabadaha iyo waxaas ka soo gaareen dadka haddana soo gaareenoo labadaas qaybood bay iskugu jiraan waan gartay ciidamada siaynu ognahay dee laba dhinac baa dagaalamayey ciidamo ka socda dhinaca dowladda federaalka iyo ciidamo ka socda dhinaca jubbaland gaar ahaan wasiirka amniga cabdi cabdirashiid janan dhinaca ciidamada marka shacabka laga yimaado dhaawacyada ka soo gaadhay ma labadii dhinac bay isugu jiraan mise waa dhinac keliya
dadka hadda na soo gaaray oo ciidanka ah inkasta oo howlaha ciidanka iyo waxaas aanan ku fiicnayn oonan aada u kala garanayn haddana dadka nala joogay waxay ahaayeen dadka dowladda federaalka xaggeeda ahaabay ahaayeen ma arkin qof dhaawac ah oo dhanka wasiir janan xaggiisa ka socda dadka isbitaalka imaaday kamid ma ahayn
waan gartay dabcan dee dagaalka saa la tilmaamay mudduu socday dagaal culusna u ahaa ka cusbitaal ahaan awoodda aad ku maamuli kartaan ama aad kula tacaali kartaan tirada intaa leegi khasaarahaasi ma leedihiin wallahi isbitaalka alxamdulilah wuu qalabaysan yahay way jiraan kiisas culus oo u baahan u baahan hawlo kale oo annaga hadda aan meeshaan ku qaban karin way jiraan laakiin boqol kiiba sideetan boqol kiiba toddobaatan waxaan isleeyahay wuu dabooli karaa isbitaalka baahiyahaas ayaga aho ama dhaawacyada ama bukaanada kaleo horey loogu imaan jiray waxay ka noqdaanba isbitaalku wuu qalabaysan yahay alxamdulilah ilaa xadna dadka ayaka ahaa waan saafgaraynay oo na soo gaaray ama shacab ha ahaado ama askar ha ahaato dhaawacyadii na soo gaaray waa saafgaraynay way jiraan dad oo culus yahay dhaawacyada soo gaaray oo culus yihiin way jiraan laakiin boqol kiiba toddobaatan saan kuu sheegay waan xaqneyd dadka ayaka ahaayo na soo gaaray waan gartay marka laga yimaado cusbitaalkiina degmada khaliili ma cusbitaallo kalaa jira oo iyagana khasaaraha qaybo kamida la geeyey mise kiinan oo keliya hataa ku yaalla oo la keenaya wallahi ha isbitaallo kale way jiraan isbitaal waxaa jiro shufa inkastoo aniga saaka markay wax dhacayeen ama isbitaalka joogo oo qaabilahayo dadkii caadiga ahaayo awal baan u adeegi jirday u adeegahayo iyo dhibtaan kalena nagu dhacday meel kale uma aan bixin ilaa waktigan hadda aan kula hadlaayo isbitaalkii baan ku jirnaa hawlihii baan ku mashquulsannahay marka ma garan karo isbitaalaadka kala in dad dhaawaca la geeyey iyo nambarka la geeyey ma xaqiijin karo ilaa hadda marka ilaa imise isbitaalo kalea ku yaalla magaalada isbitaallo kalea ku yaalla ha ha isbitaallo kalea ku yaalla ada ugu weynaaday isbitaalka shifa isbitaallo kaloo yaryarna way jiraan waan gartay ugu dambeyn doctor haddaan ku weydiiyo dee dabcan marka laga yimaado inaad tahay dhakhtar adeegaya oo dadkii u adeegaya oo dhakhtarkii amaba cusbitaalkii degmada jooga haddana magaaladii baad dhex joogtaa dagaalkii baa ka dhacay magaaladii ilaa hadda wax ma socdaan ama xaaladdu waa sidee war intaad ku hayso wal aad ii sheegtay inaad cusbitaalka weli joogto wax dhawaaq rasaasa amaba xaalad aad dareemaysaa ma jiraa xilligan hadda la joogo horta dagaalka abaarash maxaa la dhihi jiray kow iyo tobankii afartan daqiiqa geeska africa wakti yadaasuu bilowday ilaa iyo saddexdii galabnimo meelahaas uu socday xaaliyan hadda waktigan aan kula hadlaayo wax xabad aho aan maqlayna ma lahan sababa xaaladina way kala degtay dhaawacyadii ama shacab ha ahaadeeno ama ha ahaadeen askartii baanan hadda la keenaya waktiga ayadeeda xabada socotay dhaawacyada na soo gaarahayo way yaraayeen laakiin waxbaa na soo gaargaarahayay laakiin hadda inay xabadii kala qabooday waxaan ka garanaynaa dhaawacyadiiba aada loo soo gaarahayo waa hagaag marka ma qaybo cusubba hadda idin soo gaarayo oo marka laga yimaado tiradii hore aad markii hore carrabaatay aan ahayn
ilaa hadda nambarkaas aan ku siiyey oo lix iyo tobanka ah waxay iskugu jiraan wax intay xabadaha socdeen na soo gaaray iyo tirada ugu xog badan oo markay xabadihii joogsadeen na soo gaaray ilaa haddana dhaawacyo kale inay imaadaan waa wax la fili karo